wanaagsan khyaarta naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada goorahan oo kale ad ka dhegaysataan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada caawaan idinku hayno waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee galmudug waxaad kalood maqli doontaan intaan ku guda jirno barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa guddiga doorashooyinka heer federaal oo soo dhoweeyey bilaabashada doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya kuraasta ugu horreysa ee laga soo dooran doono galmudug afhayeenka guddigaasi axmed safiin ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada dhuusamareeb guddoomiyaha gobolka hiiraan oo kulan la yeeshay hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolkaasi kalana hadlay ugurmashada dadka ay saameeyeen abaaraha ee deegaanada hirshabeelle afhayeenka maamulka gobolka hiiraan cabdi cumar ayaan caawa waraysi la yeelanay oo ku saabsan kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay taliska ciidanka booliska ee hirshabeelle oo faahfaahin ka bixiyey sida ay ugu diyaargaroobeen sugidda amniga goobaha doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ee deegaanada maamulkaas afhayeenka ciidanka booliska ee maamulka hirshabeelle waraysi caawa aynula yeelanay uu kaga hadlayo xaaladda amniga goobaha doorashooyinka ee ay u diyaariyeen ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysiyada caawa qabanqaabada tartanka horyaalka kubadda cagta oo ka socota magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe tartankaasi oo loo qaban doono kooxaha ka dhisan magaaladaas guddoomiyaha isboortiga ee degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe aweys cali daahir ayaa iiga warramay qabanqaabada socota ee ku aadan tartanka horyaalka ee degmada balcad qaramada midoobena waxa ay sheegtay in toddoba dhibic toddoba milyan oo soomaali ah ay u baahan doonaan gargaar deg deg ah kadib abaaro ku dhuftay qeybo ka mid ah dalka soomaaliya barnaamijka bandhigga waraysyada ayaan idinku soo gudbin doonaa taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo maamulka magaalada baydhaba oo kulan looga hadlayay amniga doorashooyinka la yeeshay ururada bulshada rayidka ah ee magaaladaas sarreeyagaas mahad cabdiraxmaan oo kula dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka qaybgalay kulankaasi inay xoojiyaan arrimaha amniga ee koonfur galbeed soomaaliya ayaan idinku soo gudbin doonaa hadal halkaasi uu ka jeediyey qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waxaa dhanka farsamada ka qaabayn doona fawaad cabdigeelle mar kale iyo bandhigga waraysyada caawa waagaag aynu ku bilowna khiyaarta awada naga dhegaysanaysa ay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee maamulka galmudug kaas oo ka qabsoomay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble uu weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee galmudug iyo wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray wada shaqeynta hay-adaha federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug shirka ayaa waxaa sidoo kale looga dhageystay warbixinno ku saabsan doorashooyinka xaaladda amniga dalka iyo wax ka qabashada abaaraha ka jira deegaanada maamulka galmudug oo muddooyinkii lasoo dhaafay khayladhaan laga muujinayay bandhiga waraysyada ayaad degeysanaysaan isla wararkii doorashada ayaan ku jirnayay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo dhoweeyey bilaabista doorashada golaha shacabka ee kuraasta ugu horeysa ee laga soo dooran doono deegaanada galmudug afhayeenka guddigaasi axmed safiina ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sida guddigu u arko doorashada golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya iyo shanta xubnood ee lasoo saaray kuwaas oo lagu bilaabi doono doorashada golaha shacabka ee galmudug
annagoo ah guddiga doorashooyinka heer federaal waxaannu halkan ku shaacinaynaa in guddiga doorashooyinka maamulka heer dowlad goboleed ee galmudug oo qaban doona doorashada ka dhici doonta magaalooyinka gaalkacyo iyo dhuusamareeb inay noo soo gudbiyeen kuraastii u horeysay ee lagu bilaabayo doorashada galmudug haddii ilaahay idhaahdo waa maamul goboleedkii u horreeyey ee bilaabi doonaa doorashada dalka wuu ku mahadsan yahay ama wuu ku ammaanan yahay guddoomiye maxamed daahir guuleed iyo guddiga doorashada galmudug ee la shaqaynaya waxaan halkan ku shaacinaynaa shanta kursi ee u horraysa haddii ilaahay idhaahdo waxaan rajaynaynaa in beelaha iyo odayaasha soo xulaya kuraastaas ay u soo diyaargaroobaan qabashada iyo diiwaangelinta ergada iyo ergada u soo diyaargaroobaysa in loo tababaro doorashada ka hor haddii ilaahay idhaahdo kuraastaas oo kale ah hob saddex iyo afartan hob konton iyo afar hob boqol iyo afar hob lixdan iyo toddoba hob lix iyo labaatan sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa gadhwadeenka doorashada ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble oo runtii dadaal dheeraada ka muujiyey isaga iyo wafdiga uu hogaaminayo ee uu ka mid yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal mudane ciro aad iyo aad baad u mahadsantihiin
afhayeenka guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayuu kaasi ahaa axmed safiina oo ka hadlayey guddiga doorashooyinka ee galmudug oo soo bandhigay shantii xubnood ee ugu horreysay ee u tartami doona golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya deegaan doorashada galmudug bandhiga wareysyada ayaad degeysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaynu idinkala hadlaynaa isla wararkii doorashada ayaan ku jirnaaye taliska ciidanka booliska ee hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay ugu diyaargaroobeen sugidda amniga goobaha doorashooyinka golaha shacabka ee hirshabeelle afhayeenka ciidanka booliska ee maamulkaasi ayaa waxa uu radio muqdisho uga waramay howlgalka ka socda deegaanada lagu qabanayo doorashooyinka ee hirshabeelle iyo sida ay ka boolis ahaan ay u diyaariyeen amniga goobahaas
waa mahadsan tahay irshaad ilbahda radio muqdisho s m t v xaaladda guud amniga dowladda hirshabeelle aada ayay u wanaagsan tahay ciidamaduna waxay wataan howlahoodii caadiga ahaa sugid ku tacalluqay sugidda amniga ciidanku saad la socotaba waxaa socday howlgalla is-xigxiga kuwaasoo lagu xaqiijinayo ammaanka guud maaragtay dowladda hirshabeelle deegaanada ay hoos yimaado runtii ciidamada mar walba waxay u taagan yihiin amniga badaqabka muwaadinka soomaaliyeed ayadoona ognahay in doorashooyinkii ayna soo hayaan oo dalka guud ahaan ka dhacayay hirshabellena waxay ka mid tahay dowlad goboleeda dowladda federaalka hoos yimaado kuwaasoo maaragtay la filayo inay doorashooyinka golaha shacabka ay ka dhacaan si aqalka sare u qabsoontay ciidanku waa diyaargaro waa u diyaargaroobeen arrimahaasi runtii feejignaan dheer iyo maaragtay howl amni intaba maaragtay way wadaan insha allah waxaan ilaahay ka rajeynaynaa waktigii naqato in doorashada bilaabato in maaragtay ilaahay guul looga soo dhamaa doono sidii aqalka sareba ay noogu soo dhamaatay
waa tahay markii aan eegno jowhar dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada aad ka wadaan ciidanka booliska ee hirshabeelle haddaad tihiin bal ka waran tan iyo markii howlgalladaasi ay bilowdeen guulaha aad ka gaarteen howlgallada
waa mahadsan tahay howlgalladu muddooyinkii aan soo bilownay ma dhoweyn guulo waaweyn aana laga gaaray runtii waxaa jiray howlgal markii howlgalka bilowgiisii shabakado argagixiso oo lagu burburiyey laguna soo qabtay iyagoo agabkii qaraxyada iyo waxyaabihii kala wato runtii cadaaladana la hor keenay oo kasoo muuqday garsoorka hortiisa kuwii kale ee baxsaday qaarkoodna waxaan ugu daba tagnay meelaha magaalooyinka ah halkaasoo maaragtay ciidamada waajibaadkay lahaayeen ka hoofiyeen marka mar haddii ciidanku u taagan yahay amniga feejignaantiisuna ay sarreyso burcad diimeedka caadeystay dhibaataynta ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah runtii ku dhiirama karaan inay dhibaateeyaan anagu mar walba waxaan u taagannahay nabadgelyada guulaha aan gaarnayna maaragtay waxaad dareemi kartaa in magaalooyinka loo adkeeyey doorashada hadda ciidamadu ay si joogto ah uga wadaan howlgallo amni howlgalku doorashadu ka hor wuu socday welina wuu socdaa haddii doorashada dhamaatana wuu socon doontaa insha allahu ciidanka booliiska dowladda hirshabeelle saad la socota wuxuu wada shaqayn dhow la leeyahay oo la shaqeeyaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybtiisa labaatan toddobaad ee guutooyinkiisa kala duwan ee ku sugan labada gobol kuwaasoo la aadiyo howlgallada kale ee ka baxsan magaalooyinka islamarkaana ay ka fuliyaan maaragtay maaragtay howlgallo lagu soo ciribtirayo amba lagu soo qabanayo maleeshiyaadka argagixisada aynada caariga ah ma haddii jeerna ciidanku soomaaliyeed hadday tahay maaragtay wiishan ba hadday tahay military waa ciidan fura waxayna mar walba wadaagaan magaca ciidanka soomaaliyeed marka guulaha aan gaarnay maaha wax hadda ambaan maaragtay kaaga sheegi karo media welina waa gaarnay welina way noo dhiman tahay argagixisaduusaa la socoto umada ummadan degan soomaaliya way ku xidadeesteen muddooyin dheer ayay haysteen insha allahu laakiin waxaan lehay waktigiini waa dhacay isaga taga intaysan ciidamadayda kugu imaanin meelaha dulidka aad gabaadka ka dhiganaysaan dhulka aad ka hoos dhumanaysaan ciidanku mar mar walba wuxuu maaragtay u taagnaa doonaa sidii uu maaragtay cadaaladda laydin horkeeni lahaa inta aan waktigu idin ku dhicin waxaan ugu degi lahaa inay ka feejignaadaan iskula soo dhiibaan dowladooda waxaan ugu ballan qaadaynaa inaan la dhibaatay doonin waana dhaqmi doonaa si caadi ah mar walbana maaragtay anigu dowlad baan nahay dowladda baan marna mar nahayne waxyaabo dowladnimadu naga xadibtay iyo waxyaabo ay noo ogolaanayso ayaa jira shuruucda dalka u taalaan ku shaqaynayna hadda waa laydmo marka insha allahu guulo waaweyn aan gaarnay insha allah inta harsanna ilaahan ka rajeynaynaa hadday tahay maaragtay doorashada golaha shacabka ee la qaban doono in ilaahay noogu soo dhameeyo si nabadgelyo ah in ilaahay maaragtay ummadaani maaragtay amni guud ee waara siiyo insha allah dhanka aaga basra wax howlgaloo laga sameeyey maa jira ciidamada special forces soomaaliya maaragtay danab ayaa howlgallo ka sameynayay maalmihii ugu dambeeyey hadda laakiin wuu jiraa ciidamadii howlgal ay sameeyeen ay khasaaro maaragtay lagu naafeynayo cadowgana maarata halkaasi ay ugu geysteen marka howlgalku waa socdaa ciidanka qabiis kala duwana way wadaan hadday tahay hiiraan iyo hadday tahay shabeellada dhexe mar walbana waxay u taagan yihiin ciidamadeeda in maaragtay la cirib tiro argagixisada annagoo kaashanayna shacbigeena jecel nabadda shacbigeena maaragtay dowladnimada ku caanbaxay marka insha allahu waana ku guuraysan doonaa wiishana annaga ahaa doonta annagoo kaashanayna ilaahay ee shacbiga ku dhahay gobolka hirshabelle dowladda hirshabelle
waagaag goordhow waxaa inoo soo socda gobolka hiiraan iyo xaaladaha abaareed ee halkaasi ka taagan iyo kulan maanta gobolka hiiraan lagu qabtay kaasoo uu shir guddoominaya guddoomiyaha gobolka hiiraan uunala yeeshay hay-adaha samafalka loogana hadlayay arrimaha gargaarka iyo sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaano ka tirsan maamulka gobolka hiiraan hase ahaatee markan waxaan aadaynaa dhanka iyo balcad qabanqaabada tartanka horyaalka kubadda cagta ayaa la filayaa in dhowaan ay si rasmiya uga bilowdaan magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe tartankaasi oo loo qabanayo kooxaha kala duwan ee ka dhisan magaaladaasi gudoomiyaha isboortiga aweys cali daahir ayaa waxa uu radio muqdisho caawa uga waramay goorta la bilaabayo horyaalka iyo kooxaha ku hardami doona
والله ما شاء الله ترتن هذا إن شاء الله وحرنا مرة وإنا ترتن خونا هذا الجسر سنة هنا وقوقون ومرايو مركو حرنا مقردو إن شاء الله أسبوعنا ده أسبوع دنبو إننا بلعبنا رنا ترتن كجولا يرا دقمي أنا أكتا دقمي سبورتي هي واي ودقمي قديمي أن لأن سبورتي أنا آلي وفعلا تيرلو شغالة دحي كران شغالة دحي دقمي كواد سبورتي حقي سألو خيمي
ilaa imisa degmo ayaa ilaa iyo imise kooxood ayaa ku tartamaya horyaalka shaxdase ma soo saarteen uu u dhacayo tartanku wallaahi hadda waxaa diiwaangelinay oo tartankan ka qaybgali doona hadduu ilaa yaraa afar iyo labaatan koox oo ku jiraan degmada iyo kutuulooyinka deegaanada oo sameeya degmada qaabkee baad kusoo xulaysaa marka
gruubisaan sameynaa oo sida jaabaanku kala aqoonaa afar gruub shan gruub aa laga dhigaa kaasaan isku isku waadinaa horey sidoonoo kale ma u qaban jirteen ha ha ha sanadka hadda isu dhafa waxaa qabanay bil ka hor aa qabanay mid naga gudugudu maasha allah saan oo kale oo ahaa afar iyo labaatan koox ay ahaayeen alxamdulilah si nadiif ku dhamaaday maasha allah haddana waxaa rajeeynaa afar iyo labaatanka koox inaan u qabano oo ay nadiif ku dhamaadaan insha allah hadii la yaraa waqti soo socda waan qaban doonaa waa tahay tartanku marka ma abaalmarino baa jiri doona mise waa uun mid aad munaasabad kale aad ugu magac darteen oo isdhexgalka bulshado wallaahi hadda koley tartanka aniga waxaa maamulka degmada oo aad noo taageero iyo wixii ayaa waa garabka geysto marka waxaan rabnaa hadduu leeyahay mar dhow in xaflad aan u qabano tartankaas insha allahu tacaala isboortigan waxaa taageera maamulka degmada hadda maamulka waxaa gudoomiyaha degmada ah nin waxaa dhalinyaro ah oo isboortiga jecel marka maasha allah khayr laafi asaga garab ka helnaa iyo kooxihii maasha allah waxaan rajeynaa hadduu ilaahay sanadkan si nadiif ah inuu dhamaado koobkan hadduu leeyahay waa tahay marka kooxaha ku hardamaya abaalmarinada qaabkee bay u helayaan kaalimaha hore koowaad iyo labaad iyo qaabkee baad mudnaanta u kala siinaysaan wallaahi abaalmarinadaas anaga kolay degmaa jirnaa gobolka shabeelle dhex joognaa degmo kasta gobol kasta caado iyo dhaqan uu leeyahay oo xagga isboortiga ah anaga waxaa sameynaa kaan koowaad iyo kaan labaad saddexaadaan bixinaa iyo gooldhalin iyo goolkeberka ugu fiican macalinka ugu fiican kooxda ugu akhlaaq fiicneed eeryaanka ugu akhlaaq fiican waxaasaa bixinaa alabnimasaa bixinaa markii wareegsana uya waa tahay marka ujeedka aad ka leedihiin marka horyaalkan aad kooxaha kala duwan ee balcad aad u qabanaysaan muxuu yahay
wallaahi dadka aan kalena xitaa degmada degma sporta waaye dhalinyaradan waxay u baahan yihiin boqolkiiba toddobaatan waa bulshadeena waxaa dhalinyaro waaye wax ujeedka aan kalena xitaa in sportiga degmada horumaro heer caalami uu gaaro maasha allah haduu utahan yahay inuu magic ka dhaqaaqa rajeeyna hadduu laayaraa haddaan sportiga aan la nuurinin waxaa dhalinyaradan ma nuureyso dhalinyarada wax isku hayna waa sportiga
hagaag ugu dambeyntiina dhanka iyo gobolka hiiraan ayaan aadaynaaye guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu kulan looga hadeeyey saameynta abaaraha ee ka jira deegaano ka tirsan maamulkaasi uu la yeeshay hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka hiiraan si wax looga qabto xaaladda abaareed ee kasoo cusboonaatay gobolkaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay qayladhaan xooggan laga muujinayay afhayeenka maamulka gobolka hiiraan cabdi cumar ayaa waxa uu radio muqdisho uga waramay kulanka guddoomiyaha gobolka uu la yeeshay hay-adaha samafalka
waa mahadsan tahay walaalkay iyo guud ahaanba radio muqdisho intaa kadib maantay guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali beete cismaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada waxay kulan la qaateen hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne kulanka inta badan waxaa diirada lagu saarayay xaaladaha abaaraha ee ka jira guud ahaan gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne iyo hareerahooda tuulooyinka hoos yimaado waxaa hay-adaha loo gudbiyey qoysaska soo barakacay iyo sida lagama maarmaan ay u tahay in waxqabad dhab ah oo la taaban karo oo dadkaas nolosha aas-aaska waxyaabaha ugu ah maadaama xoolihii ay ka dhamaadeen biyo la-aan badan ay soo food saartay in waxqabad dhabah loo iyo mataqaanaa loo gudbiyo dhanka kale guddoomiyaha ayaa waxa uu hay-adaha faray in marka ay dadka gargaar ay gaarsiinayaan ay u fidiyaan waxyaabaha muhiimka u ah nolosha taas bedelkeedana aysan u keenin dadka waxyaabaha macmalka ah sida caagadaha bustaha iyo saabuunada maadaama dadkay u baahan yihiin waxyaabaha aas-aasiga u ah nolosha haddii loo heli karo cunto haddii loo heli karo deegaameyn haddii loo heli karo in biyo maca alal muhiima daraayo biyo loogu shubo marka kulanka muhiimadiisa wuxuu ahaa sidii abaarahaasi gobolka ka jiro dirada loogu saari lahaa waxna loogu qaban lahaa sidoo kalena waxaa alle subxaana watacaala uu gudoomiyaha iyo mas-uuliyiinta kaleba ay alle ka baryeen in roob lagu diirsado oo dadka abaaraha ka dulqaado alle subxaana watacaala uu keeno afayaan markaan eegno dabcan saameynta ka dhalatay abaartu iyo fatahaadaha soo noqnoqday ee gobolka hiiraan waxay noqdeen kuwo maarayntoodu ay aada u adkaatay oo maamulku in dhawaalaaba uu la daalaadhacayay hay-adaha samafalka kulan baad la yeelateen ka maamul ahaan oo guddoomiyaha gobolka uu shir guddoominayey maxaa ballanqaadyo ah oo ay sameeyeen hay-adaha samafalka oo ku aadan wax ka qabashada xaaladahaasi murugsan ee ka taagan gobolka hiiraan
nin horta alxamdulilah fatahaadihii joogtada ahaa ee ku dhufan jiray magaalada beledweyne waal uu bixiyey maamulka gobolka iyo dadka deegaankaba sanadihii ugu dambeeyey waa waa laiska moosay oo waa lala tacaalay dhanka kale haddaan su-aashaada usoo noqdo hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gobolka hiiraan khaasatan degmadan beledweyne waxaa lagula dardaarmay in qorshe cad ah oo dhab ah ay ka yeeshaan habkay u wajahayaan dadka soo barakacay maamulka gobolka waxaa mar walba ka go-an in gurmadka dadka la gaarsiinayo iyo qorshayaasha kaleba ay u ahaadaan kuwo tafatiran oo daah furan oo turxaan baxsan si dadka ay u gaaraan adeegyada muhiimka ah inta abaarahan ay jiraan sidoo kale maamulka waxau u diyaarsan yahay in qorshe dhab ah iyo dibidejin loo sameeyo dadka abaaraha ay saameeyeen deegaanada ay dhibaatooyinka badan ay ka jiraan oo maamulka tago loo fidiyo gargaar noocyo walbaba leh waxaa alle subxaana watacaalana ka baryaynaa in dadka abaaraha ku habsaday uu ka dulqaado roobab iyo nimco iyo barwaaqo lagu dirsadana alle subxaana watacaala ukaan meelaha ugu dardaran ee la sheegay ee abaartu ay saamaysay ka waran qaabkii loo gaari lahaa ma laga hadlay niyaho horta abaartan waxyaabaha sababta a waxay tahay roobkii oo waktigiisii dhaafay guud ahaanna wadanka oo idilna waa ay ka jirtaa goobaha uu hadda gobolka hiiraan degmooyinka idil iyo tuulooyin inkastoo ay kala daran yihiin haddana maamulka dib ayuu ka baahin doonaa goobaha waxqabashada dhabta u baahan inkastoo si guud deegaamada aysan kala yaraysan oo barbalan aada u xoogan uu ka jiro marka loo fiiriyo dhanka biyo la-aanta iyo xoolaha oo dhammaaday iyo dadkii oo noocyo kala duwan u kala barakacay marka deegaamo badan ayaa jira oo abaaraha ay aada uga xoogan yihiin gobolka hiiraan wax dadoo abaarahaasi ku barakacay ma jira oo kasoo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen oo abaartu ay soo salkicisay oo gobolka hiiraan a dibudejin u samayseen waxaa jiro dad kasoo barakacay abaaraha tuulooyinka ku teedsan magaalada beledweyne oo soo galay gudaha magaalada kaamab ku yaala gudaha masale iyo agaarka banaankaba dadka hadda ugu nugul oo si deg dega in baahiyahaas looga jawaabaana kuwaas ayaa kow ka ah kadibna hay-adaha gargaarkana waxaa la faray in tigiraankooda ah in ay gaaraan degmooyinka iyo tuulooyinka barbalaamka badan uu ka jiro marka gudoomiyaha gudoomiyaha gobolka hiiraanna waxa uu sidoo kale baaqu u diray madaxda sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle ugu horeeya madaxweynaha maamulka hirshabeelle mudana cali cabdullaahi xuseen guurlaawe madaxweyne ku-xigeenka madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya in qorshe dhab ah iyo waxqabad dhab ah ay dadkan ay soo gaarsiiyaan waa tahay marka maxaa baaqood u jeedinaysaa hay-adaha samafalka si dadkaasi loo gargaaro maadaama maanta aad kala hadasheen wax ka qabashada xaaladda taagan ee abaareed ee gobolka hiiraan kusoo korortay
baaqa uu maamulka gobolka mar walba uu jeedinayo waxay tahay in dadkaasi soomaaliyeed ee barakacay ee abaaraha daran ay ku dhifteen in waxqabad dhab ah oo la taaban karo loo fidiyo gargaar dhab ah oo muhiima loo fidiyo oo aas-aas nolosha u ah maadaama dadka xoolihiina ay ka dhammaadeen dunyaka dunyadiina ay ka saameysay in loo fidiyo gargaar dhab ah eedaha samafalka iyadoo qoraal ah iyadoo maqal ah iyadoo daaragti ah iyo in aan daaragti ahaynba waa loo gudbiyey marka muhiimada waxay tahay in hay-adaha ay gudagalaan in dadkaas la caawiyo gurmad dhaba loo fidiyo dhinacyada kala duwan loo loo qaylo dhaamiyo si shacabkaasi ay dhiigjoojin loogu helo maadaama ay abaaro xoogan ay ku dhifteen
afhayeenka maamulka gobolka hiiraan cabdi cumar ayuu kaasi ahaa oo iiga warramayay kulan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka dhacay kaasi oo guddoomiyaha gobolka higaan uu la yeeshay hay-adaha samafalka loogana hadlaya xaaladda bini-aadanimo ee ka soo korortay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo ay abaari ku dhufatay qaar ka mid ah xaafadaha iyo tuulooyinka gobolkaasi hiiraan taasoo qaybo ka mid a dadku ay ku barakaceen muddooyinkii lasoo dhaafina kheyradhaan xoogan uu maamulku ka muujinayey isaga ayaan ugu dambeeydi lahaan barnaamijkeenii bandhiga wareysiyada caawa oo aan isku soo duway anigu cabdulqaadir yuusuf irshaad dhanka farsamadana uu ka qaabeynayay fuaad cabdigeele tan iyo intaan dib uga wada kulmi doono barnaamijkan kan xiga oo abbahdii bandhigooda ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo